barnaamijka taxanaha v o a ee toddobaadkan ayaan ku eegi doonnaa dhinacyada ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ganacsiga waxbarashada iyo horumarada kale ee gobollada sool iyo sanaaga haddaan ku hormaro gobolka sool waa gobol caan ku ah arrimo badan waa isku xidhaha gobolladii talyaaniga iyo ingiriiska gumaysan jiray ka hor xorriyaddii kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaana gobolkan sidoo kale ku yaalay saldhigyadii ciidan daraawiishta ee ingiriiska dagaalka kula jiray dowladdii hore ee soomaaliya waxqabad la taaban karo kama aysan hirgelin sool xarumaha dowladda waxaa in badan lagu shaqaynayay ilaa wakhtigaana weli taagan qaybtood dhismayaashii uu halkaasi ka hirgeliyey ingiriiska ka hor kun sagaal boqol iyo lixdankii sool waxa ay ka mid tahay gobollada ay daashatay dagaalada iyo isku haysadka maamulo gaaraya saddex wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaana dad badan ay aaminsan yihiin intaasi gobolka ay ku keentay dib u dhac dhinacyo badan gobolka wuxuu caan ku ahaa in dhaqaalihiisa uu ku tiirsanaa dhanka xoolaha balse aqoon-yahan badan waxay tilmaamayaan in nolosha dadka ay maanta ku tiirsan tahay badankeed lacagaha ay qurbajoogta u soo diraan eheladooda sida uu barnaamijka u sheegay maxamuud jaamac maxamed oo ka mid a waxgaradka gobolka iminkana ku sugan magaalada laascaanood haddaan kaaga warramo nolosha gobolka hadda lagaga nool yahay waxa weeyaan walaahi run ahaantii waa nolol aada u adag siday ahaan jirtay berigii hore iyo muddadii somalilan soo gashay wadanka waa isbedel weyn baa udhexeeya nolosha magaaladu haddeer ay ku tiirsan tahay oo keliya waxa weeyaan shilinkaa dibadda uga yimaada ama xawaaladaha dadka biilasha loo soo diraa ugu badan majority xagga ganacsigu aada iyo aad buu dhaqdhaqaaqeedu u yaryahay xagga dhismaha iyo de dadkii ka shaqaysan jiray meelaha dhismaha oo kale iyo sidii xilligii berigii hore ay magaaladu u dhismaysay hadda uma socoto xaweedii kuma socotaan wixii ka horreeyey labada kun iyo toddobadii oo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka ay gacanta ku haysay puntland uu ganacsigeedu ku tiirsanaa dhanka bariga gaar ahaan dekedda magaalada boosaaso laakiin taas maanta waa ay yar tahay kadib markii maamulka somalilan uu ku soo rogay canshuur badan badeecooyinka kala duwan ee laascaanood ka soo geli jiray dhanka puntland baabuurta dee wixii la doono afkurabashada cashuurta la yidhahdaa marka ragii inta boosaaso iyo wax ka keeni jiray ganacsatada ahaa way yareeyeen hadday tahay xagga badeecada raashinka hadday tahay qalabka dhismaha oo kale labadaasaa ugu ballaan jiray oo gobolka soo geli jiray marka xaqiiqdii nolosha ay ku tiirsan tahay oo ugu badan hadeer ama ay dadku ku nool yihiin waa shilinkaa dibadda laga soo diro ee xawaalada laga soo qaato biilashaasunbaa ugu badan oo ay ku tiirsan tahay magaalada ma jiro xoolo badan oo qaybaha kale ee gobolka u dhoofa waxaana dadka gobolka ay aaminsan yihiin intaasi ay tahay culays kale xooluhu aada iyo aad buu yaryihiin laga ijiraa gobolka maxamuud waxa uu tilmaamayaa colaadda joogtada ah ee ragaadisay gobolka sool inay qayb ka tahay dib u dhaca dhanka dhaqaalaha iyo nolosha gobolka khasab arrinta hadda colaadaha gobolka ka oogan waxay u badan yihiin kuwo maamul xaggiiska yimi ama arrimo siyaasadeed lagu dabaqayo oo la iskaga horkeenaya bulshada bay u badan yihiin arrin siyaasadaysan weeya dib u dhac iyo wax dhaqaalo xumadu waa ku keenaysaa arrintaasi maalin walba dee gurmad hor le iyo ololo hor le iyo khasaaro hor le oo taagani dee dib u dhac dhaqaalo waa keenayaaba maamulka somalilan ee gacanta ku haya laascaanood si uu u kasbado shacabka gobolkaas wuxuu sanadkan ka hirgeliyey laascaanood waddooyin laami ah ballanqaad dhanka sahminta iyo soo saarista biyo macaan iyo hagaajinta adeegyada bulshada waxay dad badan oo reer laascaanood ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay muujin karto kala duwanaansho dhinacyada ku hardamaya siyaasadda gobolka markaan eegno gobolka sanaag ee dhinaca ku haya gobolka sool waxaad moodaa inuu ka duwan yahay gobolka sool sida nolosha ganacsiga colaadda iyo bay-adda gobolka kanuqani weeye wuxuu ku qani yahay xoolaha xoolaha waa gobol xoola waa gobol khayraad natural oo yani beeraad waa gobol natural badu ku xeeran tahay oo aada iyo aad taqriiban toddoba boqol oo kilomitr baa badeeda bada ilaa xogor ilaa ceelaayo waa toddoba boqol oo kilomitr codkaasi waa cabdiraxmaan shiro jaamac oo ilaa burburkii deganaa dalka maraykanka balse afartii sano ay ugu dambeysay ku noolaa magaalada ceyrigaabo ee gobolka sanaag xilligii dowladdii kacaankana ka mid ahaa shaqaalihii gobolkaasi cabdiraxmaan wuxuu barnaamijka dhankiisa u sharaxay nolosha reer sanaag guud ahaan gobolka waxa ay ku tiirsan tahay waxay ku tiirsan yihiin xagga dhaxoolaha nool geel adi lo on yani intuba waxa weeye waa joogaan waxaa kala jooga xayawaanka kale ee xoolaha la dhaqdo ee maaragtay fardaha jooga dabeeraha jooga waxaas xoolaha dhaqaalahooda xoolahooda ku koobaya buu ka soo jeedaa kubad baa ku qoran waxaa jira qayb beeraleeya oo beeraha tuug badan baa ay leedahay meesha tan la yidhaahdo sanaag ama ha sii jeedeen xagga ha usii jeedeen buurta oo xagga ha usii jeedeen badda biyaa ku shumeen ama xagga banaanka biyaha ku sugeen toog badan bay leedahay oo waa ka badan tahay khayraadka meel roobku roobku waa ka badan yahay gobolada kale gobolka kale sagaan yar ma yaraa oo aan xusuus nahay intaan hadda dulan baa wadanka kusoo noqdee sagaal bilood oo roobaa la heli jiray waxay dadku beed markaa garan jireen haluun cilmi taala oo lix bilood ku baxaa iyo qamandi baa la yidhahdo saddex bilood ku baxdaa labadaas san baa laga goosan jiray sanaad yani beeraheeda marka beeraley qayb beeraleyna waa jirtaa qaybtaa beeraleydaahi haluun bay beertaan waxay beertaan gare waxay beertaan sareen waxay beertaan haddii aan la galni waxay beertaan digir waxay waxay beertaan baalkan beeraha yeerka ah dad badan oo la keenay oo wadanka anigu aanan hadda aanan bada suuqa ku arko baan baa la beertaa marka qayb beeraleyna waa jiraan waa takanka maarata xoolaha marka la eego badda sheeriga soomaalida badda waa ku yani dariis aada iyo aada yani badda ugama shaqaysato yeelkeeda waxay jirtaa qayb beerkada kaluumaysata ah oo gaala waxaa nalagu keenaa meesha baa xeelaha laga soo saaro kalluun baa nalagu keenaa fasilitationkiina ayaa dhiman laakiin dadkaasu aada iyo aada waxay ugu leeyihiin inay bad wax ka shaqaystaan oo beer wax ka soo saaraan oo xoolada xoolada waa xoolada waa kuwa ku dhasheen intaasna waa xoolaha waa ku waa ku jirsan yihiin sanaag weli ganacsigeeda wuxuu yahay mid aada u shaqaynaya kuna xiran somalilan iyo puntland ganacsigaa jira ganacsigu waxa weeye mid loo korayo mid sooriana iyagu waxa weeye ganacsiga gudaha localka waxay ku jirsan yihiin xagga bariga iyo xagga galbeedka labada dikodoole waaweyne ka jira siiba xagga bariga ayaa loo xoogan yahay oo dadku waa uga dowdahay berbera oo saasaa uga dow marka waxay kasoo jiraan ganacsatada waaweynba waxay kasoo jiraan yani maaragtay madax ayaa yani yani badeecadaha ka kala duwan marka saasaa gobolku dhaqaalihiisu waxyaalahaasa kamida baa ku jirsan yahay dhanka dhoofka xoolaha wuxuu cabdiraxmaan tilmaamay in gobolka ay sanad kasta ka dhoofaan xoolo badan oo kala aada jihooyinka uu ganacsiga gobolka sanaag ku xiran yahay xoolaha aada baa horta dadka nooy xoolaha ay ku jirsan yihiin beri baa laga yimaadaa iyo galbeed labadaba waa looga yimaadaa beri waxaa ka yimaada niman ganacsada ah oo raashin bay keenaan waxay kaga bedeshaan raashin baa looga tagaa lacagna waa looga tagaa waa loo waa waa la siiyaa iyagoo halkooda jooga ayaa xoolihii bari laga bari la qabansiiyaa oo laga iibsadaa siyaasa waaweyn baa halkaas ka doofisa galbeedka saa si leeg ayaa xoolaha geela iyo ariga iyo loqda intaba labadaba xagga barina waa loo kaxeeya xagga galbeedkana waa la asiiyaa lacag aada u fara badan baana laga raali xooluhu suuqoodu magac ma liito codkaas cabdiraxmaan shiro jaamac ayaa ugu dambeeyey qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha toddobaadkan oo aan ku eegayno gobollada sool iyo sanaag